bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin talaado ah taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha agoosta sannadda labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada maamulka somalilan halkaasi ay ku xirxireen tiro odayaal ah oo ka soo jeeda deegaanada gobolka togdheer uu ka kooban yahay gaar ahaan degmada burco ee xarunta gobolkaasi wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in halkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo xoogan oo ay dhigayeen dadka ku dhaqan magaalada burco ayagoona kasoo horjeedo ciidamada maamulka somalilan xiriga ay kula kaceen odayaashan iyo waxgaradka kasoo jeeda deegaanadaasi waxaana magaalada burca ee xarunta gobolka togdheer gaaray ilaa iyo afar wasiiroo ka tirsan maamulka somalilan kuwaasoo isku dayay sidii ay ku xali lahaayeen dhibaatooyinka iyo dibadbaxyada ka soconaya magaalada burco waxaana safarka wasiirada ku helinayo taliyaha ciidanka booliska maamulka somalilan waxaana halkaasi ay u gaareen sidii ay ku jooji lahaayeen dhibaatooyinka iyo dibadbaxyada rabshadaha wata ee halkaasi ka dhacaya dibadbaxyada ayaa la tilmaamay inay ahaayeen kuwo aada u xoogan oo ka dhacay magaalada burca kuwaasoo ay dhigayeen dadka ku dhaqan deegaanadaasi ama magaalada burca gudaheeda kuwaasoona si adag kaga caraysana xiriga ciidamadu ay kula kaceen odayaashaasi ku dhaqana magaalada burco wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa waxa uu tilmaamay in si awood ah ay isugu furi doonaan ama ay u furi doonaan wadooyinka u xiran ururka al-shabaab sida uu tilmaamay waxauna sidoo kale sheegay in la furi doono wadada xidhiirisa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyo sidoo kale muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay ay ragaadinayeen ururka al-shabaab kuwaasi oo magaalooyin dhowr oo ka tirsan gobolka hiiraan ka gudoomiyey inay galaan gaadiidka intiisa kale wasiir cabdulaahi goodax barre oo warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa tilmaamay in arrintaasi loo kuurgeli doono islamaantana lagu dhaqaaqi doono sidii loo furi lahaa wadooyinka u dhexeeya muqdisho ilaa iyo beledweyne oo ah xarunta gobolka hiiraan laga bilaabo maantay ciidamada soomaaliyeed oo kaashanaya amisom waxay howlgal uga jiraan sidii loo furi lahaa waddadan dheer ee xamar iyo isku xirto muxuu ahaa beledweyne ee runtii hawshaas adag oo lagu xoraynayo dariiqyadu inay furmaan iyo dadkii dhibka qaba ee soomaaliyeed joogay dhinaca kale raashin inuu maanta yimaado runtii waa mahad gaara oo ka baxsan tii dhibqaba laquudiy kulan ballaaran oo u dhexeeyay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo bahda warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa habeenimadii xalayaha ka dhacay magaalada muqdisho iyadoona kulanka diiradda lagu saarayay siday u wada shaqay lahaayeen labada dhinac ee xukuumadda iyo bahda warbaahinta iyadoona sidoo kale goobta laga xusay in la yareeyo tacadiyada iyo dhibaatooyinka ciidamada dowladda ay ku hayaan bahda warbaahinta ka howlgasha gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa tilmaamay inuu xooji doono sidii wada shaqayn wanaagsan ee u dhexmari laheeday bahda warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya iyo guud ahaan dalkaba iyo sidoo kale xukuumaddiisa asigoona tilmaamay inay la shaqay doonaan bahda warbaahinta dhanka kalena wuxuu ka dalbaday warbaahintu inay la shaqayso xilli haatan lagu jiro marxalada adaga xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhanka kale tilmaamay dhowaan booqasho uu ku gaari doono magaalada addis ababa ee xarunta dalkaasi itoobiya inuu booqo doono xabsiga uu ku xiran yahay weriyaha boqorka bartamaha kaasoo ciidamada itoobiyaanku ay ku xireen gudaha magaalada addis ababa xilli lala xiriiri in wax gacansaara uu la leeyahay ururka al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in marka uu kasoo laabto safaradaasi ciidamada lagu wargeli doono inay xornimo buuxda siiyaan bahda warbaahinta xilliyada ay ku jiraan gudashada waajibaadkooda asigoona tilmaamay in la yaray doono tacadiyada iyo dhibaatooyinka dhanka xukuumadda kasoo gaaraya warbaahinta kulanka ayuu ahaa mid uu soo qabanqaabiyey xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya loogana arisanayay sida ugu wanaagsanee labada dhinac ay u shaqay lahaayeen kulanka ayaana ku imaanaya ama ku soo aadaya xilli weli ay xiran tahay ay xiran yihiin idaacadaha shabeelle iyo sky f m oo maalmo ka hor ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya albaabada ay isugu dhufteen halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer ergeyga gaarka ee u qaabilsan soomaaliya qaramada midoobe nicholas key ayaa waxa uu magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan kulamo kula qaatay madaxda maamulkaasi asigoona si gaara ula kulmay madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamuud maxamed siinaayo waxayna ka wada hadleen sidii loo dardargeli lahaa wadahadalada maamulka somalilan iyo soomaaliya iyo sidoo kale arrinta la xiriirta maamulista hawada dalka soomaaliya taasoo somalilan hore u diiday in laga maamulo magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya nicholas key ayaa waxa uu tilmaamay inay soo dhoweynayso qaramada midooba horumarka iyo sidoo kale dimuqraadiyadda ka jirta deegaanada maamulka somalilan waxa uuna tilmaamay arrintaasi inay sii dardargelinayso qaramada midoobe sidii kor loogu sii qaadi lahaa asigoona dhanka kale rajo wanaagsani ka muujiyey wadahadallada maamulka somalilan iyo dowladda dhexe ee soomaaliya in meelo wanaagsan haatan ay malayaan ugu dambeynna guul ay ku dhammaan doonaan sida uu tilmaamay nicholas key ayaa maalmihii lasoo dhaafay booqasho waxa uu ku joogay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland asigoona madaxda maamulkaasi ku qancinayay sidii ay wadahadallo dhowlo yeelan lahaayeen dowladda federaalk ee soomaaliya si dib loogu soo celiyo xiriirkii wanaagsan ee u dhexeeyey dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka soomaaliya maamulka puntland kaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay u muuqanayay mid mugdi sii galaya xilli dhowaanna uu magac tilmaamay madaxweynaha maamulka puntland in wadahadalladaasi lasii wadi doono lana xooji doono dhankooda sidii xiriirka uu usoo laabo lahaa u dhexeeyey dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka puntland ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa maanta baaritaano dad badani lagu soo qaqabtay waxa ay ka sameeyeen qeybo ka mida gudaha suuqa bakaaraha ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya howlgalka ayuu ahaa ujeedkiisa sidii lagu xaqiiji lahaa ammaanka suuqaasi ayadoona lasoo qabtay tiro dhalinyaro ah kuwaasoona lala xiriirinaya in wax gacansaara ay la leeyihiin ururka al-shabaab ciidamada ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku howlanaa howlgallada caynkani ah ee lagu baadigoobayo haraadiga kooxda al-shabaab ee weli la aaminsan yahay inay ku dhuumalaysanayaan qaybo ka mida gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa nabad sugidda qaranka ayaana u muuqanaya kuwa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo aad u xoogani ka sameynayay degmooyinka uu ka kooban yahay gobolkani banaadir ee toddoba-iyo tobanka degmo iyadoona inta badan ee ciidamadu gacanta ay kusoo dhigaan tiro dhalinyaro ah kuwaasoona lala xiriirinayo in wax gacansaar ay la leeyihiin ururka al-shabaab xilliyada howlgallada caynkani ay dhacayaan ayaa waxaa saamaynta ugu badan ee ku yeelataa bahda waxbarashada kuwaasoo aruurnimada hore u kala kal lahaa goobaha waxbarasho inkastoo caqabado xoogan ay kasoo wajahaan xirista wadooyinka xilliyada qaar marka ay dhacayaan howlgallada noocaasi ah labadii kun iyo kow iyo tobankii maanta oo kale waxaa magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya booqasho ku soo gaaray wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii waddanka turkiga rajab tayib urtuqan oo haatan ah madaxweynaha waddankaasi iyadoona sidoo kale wafdiga ay ku helinayeen tiro ka tirsan xukuumaddiisa iyo sidoo kale xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ay qayb ka ahayd sidoo kale marwada ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi turkiga rajab tayib urtukan booqashada uu ku yimid magaalada muqdisho ayaa ahayd mid ka turjumaysay dhibaatooyinka iyo abaaraha bahsan ee ka jiray qaybo ka mid a gobollada koofureed ee dalka soomaaliya iyadoona dhibaatooyin aad u xoogan ay ka jireen ka gadaal soogadegitaankiisii garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho hore waxa uu ka abbaaray xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ee dhibaatooyinka ugu ba-an ay ku haysteen gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona maalintaasi ay ahayd maalin taariikhi u ah tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waana markii ugu horreysay ee magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya wafdi caynkaasi uu soo gaaro marka laga reebo waddamada afrika ra-iisul wasaaraha dalka turkiga ayaana lagu xasuustaa ballanqaadyadii uu u sameeyey dadkii tabaalaysnaa ayadoona dhibaatooyin aad u xoogan xilligaasi ay ka jireen magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid a gobollada koofureed ee dalka soomaaliya waxaana markaa wixii ka dambeeyey soomaaliya u dilaacay waa cusub waxaana booqasho ku imaanaya wafuud heer caalami ah oo kala duwan kuwaasoona intooda badan u badnaa hay-ada samafal ah kuwaasoona ka xanuunsanayay dhibaatooyinka ku dhuftay dadka tabaalaysan ee ku sugnaa dalka soomaaliya warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecel nahay oo maanta waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmayn waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu